الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قدر منذ
أيها العلماء الكرام والإخوة المجاهدون المخلصون لدين الله وجميع المشاركين والحضور الكريم في هذا الاجتماع culimmada sharafta badan iyo mujaahidiinta daacadda u ah diinta allaah iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha kulankan ugu horreyn waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan dhammaantiinna idinkugu hambaliyeynayaa guushan weyn idinka iyo muslimiinta oo dhammina waxaan ugu hambaliyeynayaa fadxigan iyo guushan allena waxaan weydiisanaynaa inuu mujaahidiinta ka aqbala nafurka ay sameeyeen dhammaan muslimiinta shahiidayna allaha ka aqbala shahaadadooda allaha idinka aqbalo dadaalada aad bixiseen iyo dadaal weliba oo uu bixiyey qof kasta oo mukhlis ah oo dadaalkiisa ku bixiyey sidii aan u heli lahayn xorriyaddan aan alla weydiisanayno inuu noo joogteeyo waxaan alla weydiisanaynaa in maalinkan uu ka dhigo maalin guul fatxi iyo mid baraka leh oo sabab u noqda inay muslimiintu badbaadaan sidaba uu alle uga xoreeyey muslimiinta afghanistaan maalinkan dulmigii gaalada iyo gumaysigooda ayaan alle u weydiisanaynaa inuu muslimiinta caalamka oo dhammi ka xoreeyo dulmiga gaalada iyo xadgudubkooda si la mid ah sidaba uu alle u guuleeyey muslimiinta afghanistaan ayaan allaah weydiisanaynaa inuu u guuleeyo dhammaan muslimiinta meel kasta oo ay dunida ka joogaan walaalaha sharafta badan in cadowga lagu xoroobo dhabtii waa nicmo weyn oo uu allaah na siiyey waxaana waajib nagu ah inaan dhowrno nicmadaas ilaalinta nicmadana waxa ay ku imaanaysaa in marka hore alla looga mahadceliyo nicmada isagana la qaabilo marka raadiya raaligelinta allaah iskana ilaaliya wax weliba oo caragelin kara sharciga allana ku soo dabaala dalka waajibaadka ugu weyn ee na saaran waa inaan hirgelinno shareecada islaamka oo aan u adeegno diinta allah maanta oo kale alle wuu noo hiiliyey guushana waa uu ina siiyey marka waxaa waajib nagu ah inaan gudanno xuquuqda uu alle nagu leeyahay oo aan uga mahadcelinno sida uu inoogu ixsaan falay waxaa kaloo waajib nagu ah inaan ka fogaanno inaan caragelinno allaah subxaanahu wa tacaala waana inaan noqonnaa dad oofiya ballankii ay allaah la galeen sidaba uu alle inoogu dhabeeyey yaboohiisa ee ahaa haddii aad alle u gargaartaan isagana wuu idiin gargaarayaa waxaa waajib nagu ah inaan u gargaarno diinta allaah sidaba uu allaah inoogu gargaaray waana inaan daacad u noqonnaa allaah oo aan marnaba ka tegin diintiisa walaalayaal mas-uuliyaddanna saaran waa inaan diinta islaamka ku dhaqannaa ilaa aan ka dhimanayno tani waa mas-uuliyaddanna saaran mana ahan mas-uuliyad kumeel gaar ah intaba aan nool nahay waxaan shareecada islaamka ku maamuli doonnaa nolosheenna iyo dadka kale alle waxaan weydiisanaynaa inuuna hanuuniyo hanuunka dadka kalena uu sabab inooga dhigo oo uuna hagaajiyo hagaagga dadka kalena uu sabab inooga dhigo sababna inooga dhiga islaaxa addoommada allaah alle waxaan weydiisanaynaa inuu noo daa'imo xurnimadan walaalayaal dhabtii wuxuu jihaadka iyo halganku ahaa mid guulaystay waxaan leenahay tajaarub hore oo ah xilligii ay mujaahidiintu nafur badan sameeyeen markii dagaalka lagula jiray midowgii suufiyeed guul ayuuna ku soo idlaaday halgankaas allaha ka aqbalo nafurka ay mujaahidiintu sameeyeen waxay jebiyeen midowgii suufiyeed iyagoo bixiyey naftooda iyo dhiiggooda sideedaba allaah waxa uu farajka keenaa culays kadib laakiin markii uu farajku yimid dhabbihii ayaa isbeddelay xaaladdiina xaalad kale ayay isku beddeshay in badan way dhacdaa in qofku ku guulaysto imtixaanka culeysyada laakiin aanu ku guulaysan imtixaanka guusha qofkana way dhacdaa in guusha imtixaan looga dhigo kadibna uu fashilmo allena ma dhaho e alle wuxuuna siiyey towfiiq ku timid fadligiisa dadkuna nafhur badan ayay bixiyeen imtixaankii culayskana waan ka soo baxnay annagoo guulaysanay allena waxaan weydiisanaynaa in imtixaanka guusha uu noogu dhammeeyo guul iyo towfiiq alxamdu lilaah ilaa iyo hadda waxaan ku jirnaa xaalad wanaagsan allahna raalli ka yahay isagana waxaan weydiisanaynaa inuu naga raalli noqdo nidaamka islaamiga ah waa nidaam sharci ee talada gacanta ku haya xilligan xuquuqda muslimiintana waxay ku dhowrsan tahay harka maamulkan nabad amni iyo barwaaqo ayaana ka jira dalkeenna maantana waxaan ku noolnahay amniga ka jira guud ahaan afghanistan alle khayr ha ku abaalmariyo dhammaan mujaahidiinta amniga iyo nabadda ku soo dabaalay afghanistan iyaga ayaa ah sababta muuqata laakiin sida xaqiiqda ah amnigan waxaa keenay allah subxaanahu wa tacaala alle ayaana uga mahadcelinaynaa nicmadan ilaahay baana ku mahadsan oo waxaa dadaal ballaaran lagu bixinayaa hirgelinta shareecada islaamka maamulka islaamiguna maalinba maalinta ka dambaysa wuu sii xoogaysanayaa waxaan ka codsanayaa dhammaan walaalaha mujaahidiinta iyo muslimiinta inaysan fududaysanin gudashada waajibaadkana saaran maxaa yeelay xurnimada aan gaarnay waxaan ku weyn karnaa dayacaad aan samayno suuragal ma ahan inaad dhoohano noqoto feejignow oo ilaali xuduudaha shareecada islaamka qalbigu yuusan idinka gelin jaceylka adduunyada xilalka iyo sumcadda ha ku tartamina adduunyada iyo inaad heshaan xilalka sidaba kuwii idinku horreeyey ugu tartameen oo markaa kadib u dagaalameen mid weliba uu koox gaar ah samaystay waxaana bilowday qowmiyad gobolaysi iyo colaad mid kasta oo ka mid ahna waxa uu samaystay xukuumad isaga u gaar ah ka fogaada dhammaan arrimahaas xidhiirka idinka dhexeeyana xoojiya dhexdiinnana isku dabacsanaada oo isku tura maxaa yeelay taasi waxaad ku helaysaan raalli ahaanshaha allaah iyo shacabkiinna ha ka dhigina galgacalka iyo colaadda mid ku tiirsan qaraabanimada allah waxa uu ku yidhi mid ka mida ambiyadiisa kama mid ahan ehelkaaga markii uu wiilkiisu fasahaaday oo uu ka baxay daacada allaah dadka aan gacal ka dhiganayno waa owliyada uu alle ka raali noqday cadowgeennuna waa cadowga diinta islaamka arrintan ah in qofka alla dartii uu wax u xidhiiriyo alla dartiina wax u gooyo alla dartii wax u jeclaado alla dartiina wax u naco waa darajaadka iimaanka midka ugu sarreeya ee ku dadaala in tilmaamtaas la idinka helo tallaabo welibana alla dartii u qaada diinka allahna ku jaangooya naftiina ka dhowra jaceylka awoodda iyo sumcadda kana fogaada jaceylka qowmiyadda mana bannaana in dhexdiinna laga dareemo isku soo dhowaasho ku dhisan qowmiyad iyo deegaan oo sax ma ahan inaad tidhaahdaan qofkan waxa uu ka soo jeedaa waqooyiga koonfurta ama bariga iyo galbeedka afkaarta ah kani waa farrisi kani waa bashtuuni kani waa daajiki kani waa usbaki kani waa baluushi waa inaan dhexdiinna marnaba lagu arkin u fiirsada halbeegga wanaagga waa islaamka iyo alla kacabsiga oo keliya ee islaamka iyo taqwada ka dhigta halbeegga aad ku jaangoynaysaan xiriiradiinna walaaltinimada dhexdiinna ah ilaaliya sidaba uu allaah idinku amray aayadda odhanaysa إنما المؤمنون إخوة لو كنتم هكذا وبقيتم على نهج الشريعة فسيبقي الله تعالى هذا النظام إن شاء الله haddii aad sidaasi ahaataan oo aad ku sugnaataan shareecada islaamka alle waa uu baaqi yeeli doonaa maamulkan aadna mas-uuliyad isaga saara hirgelinta nidaamka islaamiga ah oo ka dhaqangeliya guryihiinna tuulooyinkiinna naftiinna asxaabtiinna iyo ehelkiinna isku daya inaad xaqiijisaan caddaaladda maxaa yeelay waa arrin muhiim ah hana hilmaamina in marka hore aad amarka allaah ku dabaqdaan naftiinna kadibna ehelkiinna iyo qaraabadiinna fulinta xukunka allaah ha ku kala duwina kan faqiirka iyo kan hodanka ah caddaaladna ka sameeya fulinta xuduudda shareecada culimmada mujaahidiinta qudaadda iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha kulanka haddii nidaamkan islaamiga ah uu hirgeliyo caddaaladda dadkana caddaalad ku maamulo ogaada inuu sii jiri doono maamulkan ilaa qiyaamaha haddiise caddaalad laga waayo wuu tirtirmi doonaa maamulkan marka laga hadlayo xukunka shareecada islaamka ma jira farqi u dhexeeya qofka hodanka ah iyo kan faqiirka ah haddii uu dulmi uu dhaco lana waayo qof inkira wuu suuli doonaa maamulkan haddii tallaabo weliba oo la qaato ay ku imaanayso weji iyo ergo lana dayaco dadka fuqarada ah oo kuwa xoogga leh iyo dadka ergada ay ka timid la hormariyo caddaaladdu waa ay burburaysaa mana sii jiraya nidaamkan oo waa uu burburi doonaa marka juhdigiinna oo dhammi isugu geeya inaad u adeegtaan fuqarada oo dabcan ah kuwa dulman weyneeya dadka noocaas ah oo maamuusa mar weliba ogaada oo u fiirsada in waddankani la yidhaahdo afghanistan uu hooy u yahay dadka dhibaataysan kani waa dalka shuhadada iyo dhaawacyada ma jiro guri ku yaalla afghanistaan oo aan murugo dareemin ma jiro guri ku yaalla dalkan ilaa wuu huray shahiid ama qof dhaawac ah ama qof xabsiga cadowga ku jira dhammaan dadka ku nool waddankan waa kuwa sidaasi loo dhibaateeyey ee si wanaagsan ugu adeega oo weyneeya islamarkaana maamuusa allana maanta guusha ayuu gacanta idiin geliyey ma jirin cid filaysay in sidaani fudud lagu jiridsiibi doono fasaadka iyo sharta uu gumaystuhu ku beeray dalkan laakiin markii uu dhammaaday gumaystaha jariimo weliba ayaa dhammaatay shar welibana way qarsoontay allaah ayaana ku mahadsan dhammaan arrimahaasna waxa ay ku dhaceen kaalmada allaah alle ayaana ka guulaystay haa alle ayaa ka guulaystay ee alle u mahadiya una sujuuda muslimiintana u naxariista gumaystuhu waxa uu gaboodfallo ba'an u geystay dadka ku dhowaad afartan iyo shan sano dadkan waa la dulmiyey way barakaceen way dhibaatoodeen waxaana la gaaray wakhtigii dhaawacyadooda la dhayi lahaa ee aan u adeegno dadkan allana aan weyddiisana inuu nuugu kaalmeeyo inaan dadkani u adeegno adduunkooda iyo aakhiradooda marka hore u adeega diinta oo carruurtooda bara diinta islaamka bara cilmiga oo bara cilmiga bara islaamnimada qof kasta oo idinka mid ahna waa inuu qaataa mas-uuliyaddaas ah in loo adeego diinta islaamka tallaabada labaad waa inaad u adeegtaan adduunyadooda oo aad siisaan adeegyo dhaqaale oo aad dhowrtaan hantida muslimiinta oo aad gaarsiisaan dadka mudan sida agoommaha iyo fuqarada waa inaad u kuurgashaan xaaladda dadka fuqarada ah alle waxaan weyddiisanaynaa inuu noo daa'imiyo xorriyaddan muslimiintana ku suga diintan walaalayaal salaadaha iyo sujuudda ugu duceeya dadka mas-uuliyaddiinna haya oo dhaha sida tan allow sug madaxdeenna kuna toosi inay shareecada islaamka ka hirgeliyaan waddanka jaceylka mansabka iyo adduunyadana qalbigooda ha gelinin rabbiyow ilaahow colaad iyo xaasidnimo yuusan qalbigooda u gelin kuwii iyaga ka horreeyey ee mu'miniinta ahaa qalbigoodana waxaad gelisaa jaceylkaaga jaceylka diinta iyo cadaaladda iyo jaceylka inay u adeegaan shareecada islaamka iyo dadka muslimiinta anigana sidoo kale waxaad iigu ducaysaan inuu igu toosiyo xilka aan idiin hayo waxaan kitaabka addur almukhtaar ka akhriyey culimmaduna way fadhiyaane inay waajib ku tahay raciyada inay u duceeyaan hoggaankooda iyo madaxdooda kelimadda ah waa waajib ayaana kitaabka ku timid waxayna ka dhigan tahay inay waajib tahay in loo duceeyo imaamka qofkii aan u ducayninna waa uu dembaabayaa si la mid ah sida aad ugu ducaysaan waalidiintiinna oo aad u leedihiin allow u dembidhaaf waalidkeenna waa inaad dhahdaan allaah qalbiyada gedgediyow ku sug quluubta madaxdeenna jaceylka diinta jaceylkaaga iyo daacadaada amiirkeennana xaqa ku sug oo qalbigiisa geli jaceylka cadaaladda alle ma qadaree haddii quluubta madaxda ay dhinac kala aado ummadda oo idil way halaagsamaysaa maadaama khudbadda jimcaha aan ugu ducayna abuubakar sidiiq cumar cuhmaan cali labada xasan iyo faadima bintu moxamed dhammaantooda allaha ka raali noqdee radiallaahu canhum iyagoo weliba ka mid ah tobanka jannada loogu bishaareeyey annaga ayaa kaga baahi badan ducada ileen waxaan nahay hoggaan jira wakhti aakhiru zamaan ah oo waxaan nahay kuwa taag daran oo liita marka laga hadlayo cilmiga iyo alla kacabsiga sidaasi darteed ma awoodno inaan tallaabo qaadno iyadoo aanay muslimiintu inoo ducaynin mas-uuliyiinta oo dhammi ugu duceeya inuu alle toosiyo xaalkooda ikhlaasna ku arsaaqo quluubtoodana uu alle ku sugo diintiisa iyo daacadiisa haddii ay quluubtooda mar keliya isgediso waxaan la kulmaynaa masiir halis ah oo foolxumo badan sidaba horay u dhacday allaha barakeeyo kulankiinna ugu dambayntiina waa idiin hambaliyeynayaa dhammaantiinna culimmada iyo hoggaankana waan u hambaliyeynayaa dhammaan reer afghanistaan iyo muslimiintana waan u hambaliyeynayaa gunta hoose ee qalbigayga ayaan idinkaga hambaliyeynayaa alle ha barakeeyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha kulankan iyo munaasabaddan alle ha barakeeyo muslimiinta ku nool daafaha dunida allana aan u weydiino inuu faraj siiyo walaalaheenna muslimiinta filistiin allow reer falastiin sii guul deg deg ah oo ay kaga xoroobaan daalimiinta alle waxaan weyddiisanaynaa inuu filistiin xoreeyo sidaba uu afghanistaan u xoreeyey alle waxaan weyddiisanaynaa inuu reer falastiin ka dulqaado dulmiga yuhuudda oo uu xoreeyo masjidul aqsa iyo beytulmaqdes oo aan goobjoog ahaano furashadiisa iyo guusha muslimiinta alle waxaan weydiisanaynaa inuu yuhuudda ciqaabo ciqaab xanuun badan sidaba uu horay u ciqaabay fircoon namruud iyo reer caad allow ka xafid dhammaan muslimiinta caalamka dulmiga daalimiinta ma doonaya inaan wakhtigiinna intaan ka badan idinka qaato waxaan rabay inaan idinla wadaago farxadda maalintan aad baana ugu faraxsanahay kulankiinna iyo inaan idinla kulmo guriga waxaan uga soo baxay anigoo ajir niyeysanaya niyadda ah inaan ka qayb galo kulankan ay muslimiintu leeyihiin oo aan ka soo duceeyo kulankaas waa intaasoo alle iga aqbalo ducada alle waxaan weydiisanaynaa inuu ducadeenna ajiibo qalbigiina alle ku soo xaadiriya oo barya wuu idin ajiibayaaye maxaa yeelay kulankiinna waa mid barakaysan gacmaha mas-uuliyiintan alle khayr badan ha ku keeno alle ha idin dhowro ha idinka xifdiyo fitno weliba mas-uuliyiintiinnana ha ka ilaaliyo fitnada adduunyada alle waxaan weydiisanayaa in muslimiinta caalamka oo dhammi uu ka ilaaliyo fitnada wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin مقامه الأعلى استحضروا الله في قلوبكم وادعوه يستجب لكم لأن هذا اللقاء مبارك أجر الله الخير على أيدي هؤلاء المسؤولين آواكم الله حفظكم الله من كل فتنة وحفظ مسؤوليكم من فتن الدنيا وأسأل الله أن يحفظ جميع مسلمي العالم من كل فتنة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين واخر دعوانا أن الحمد لله والسلام عليكم ورحمه الله